soomaalida ku nool waddanka mosambiik gaar ahaan ganacsatadooda ayaa wajahayo xaalado halis ah oo ka dhashay rabshadaha ka bilowday dalkaasi mosambiik waxaa la boobay goobihii ganacsi oo ay lahaayeen dad badan oo soomaali ah halka qaar kalena dabla qabadsiiyey sida uu sheegay mid ka mid ah ganacsatada soomaalida ah ee ku sugan waddankaasi waa kuwaan iyaga oo ka hadlaya dhibaatada ay kala kulmeen mucaaradka rabshadaha ka wada waddankaasi mosambiik shalay anagoo dukaamadii waardiyeynayna ayaa telefoon noo soo dhacay oo la yidhi nimankii wax bililqaysanayay bakaaradii bay galeen oo jebiyeen meeshaasaan ka oradnay waxaan u tagnay ayagoo bakhaaradii gudaha ugu jira oo dhowr boqol oo qofa oo nin walbaba shay la ordayo kadibna waan ka soo laabano dhinaca saldhigga booliiskaan usoo oradnay booliiska ayaa shan boolisaan ugu daray meeshii aan ku laabanay aniga gaar ahaan bakhaarkaygii markay ay la tageen alaabtii taalay waxay galeen bakhaar igu dheganaa oo nin soomaaliya uu leeyaha ganacsada oo la yidhahda bas axmed tumey adigu bakhaarka gudihiisa ayagoo dadkii ku jiraan oo ay alaabtii daabulayaan baan ka soo gaarnay oo booliiskii xabad kala daalay sidaasaa lagu kala ceeriyey waa naga kala tageen sidoo kale waxa ay intaa ku dareen in ay mucaaradka dhaceen konteenaro fara badan oo ay lahaayeen dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi haddaba waa kuwaan iyaga oo ka warbixinaya konteenarada ay dhaceen mucaaradka mosambiik khasaarihii weli ma aanan xisaamin laakiin alaab tiro badan oo ilaa conteynar ama conteynar iyo bar alaabtood bay naga qaateen bakhaarka kale oo igu dhegana sidoo kale ilaa isna conteynar meelahaas ka qaateen alaab hadda aan xisaaminina ma waa alaab aad u tiro badan oo bagaash annaga waxaan ka shaqaynaa alabaha dhismaha iyo electronican ka shaqaynaa marka labada bakhaarba damage weyn bay u geysteen soomaali aad u tiro badan dukaamadooda ayaa la boobay oo suuqyo badan oo kala duwan ku kala yaala way badan tahay dukaamada la boobay wax la xisaabin kara ma aha magaalada aan joogo dhibaato badan oo dukaamo badan oo la bilqaystay dhacday tuulooyin gobolka ka tirsanna soomaalidii deganeed tusaale ahaan tuulo hadda magaceeda iga maqan yahay oo gobolka ka tirsan shan dukaan baa ku yaalay shanta dukaanba waa la bilqaystay magaalo kaleoo layidhaha altamaloco sidoo kale dukaamadii ku yaalay qeyb la gubay iyo qeyb la bilqaystay noqotay dadkii baa khatar ku jira hadda magaalada sida aan warka ku helayo altamaloco dalka mosambiik waxaa weli ka soconaya rabshadihii ay bilaabeen mucaaradka dalkaasi iyadoona dalkaasi laga soo tebinayo qalalaase xoogan